Dugsi hoose dhexe oo laga hirgeliyay deegaanka Madax Libaax ee degmada Galajir ayaa xarigga laga jaray, kaasi oo ay si isku tashi ah u dhisteen bulshada deegaanka. Munaasabadda xarigga looga jarayo dugsigan ayaa waxaa goobjoog ahaa mas'uuliyiin ka socday dalada Baraarug, bahda waxbarashada, odayaal, waalidiin, iyo qeybaha kale ee bulshada. Qaar ka mid ah bulshada ku nool deegaanka Madax Libaax ee degmada Galajir ee gobolka Hiiraan ayaa ka warbixiyay heerarka uu soo maray dhismaha dugsigan, iyaga oo maamulka Hirshabelle ka codsaday in agab iyo waxyaabaha ay u baahan yihiin la soo gaarsiiyo.
kuwii uga mira dhaliya oo ayaguna u aflaxo ugu faa'iido allaha naga dhigo idinkana mahadu haynka gaarto waxaan leenahay qaybta dowladda ee wasaaradda waxbarashada een, baahi weyn baan qabnaa baahidanadaas in badanaan waxa weeye aan daydayaynay maanta ka hor ma aanan helin wax ka soo jawaaba waxaan codsanaynaa sida maanta ay waxa weeye baraarug uga soo jawaabtay wasaaradda waxbarashada ee hirshabeelle ilaa heer federaal dhammaan waxa weeye inay si fiican noo gacan qabtaan waxbarashadaas qayb wanaagsan naga siiyaan maanta marka baahiyada tii u horreydaan joognaa iskuulkii oo la furay aan maanta joognaa ee, waxaa weeye marka annaguna waxaan leenahay waa ka faa'iidaysananaa insha allaahu baahiyihii kalena way noo dhiman yihiin ee, waxaan rabnaa ee, waxbarashadii biyihii ee, wax walba waxaan ka rabnaa tiimka ee, baraarug iyo jaaliyadaha ee, uu nagala joogo geelle cabdi guuleed ee, ilaa intay ka soo xiriiraan uu ka yimid aan waxaan ka rabnaa inay wixii kaloo baahiyaha noo damoolaan mar labaad waxaan rabnaa ee, wasaaradda arrimaha waxbarashada ee Hirshabeelle na waxaan rabnaa inay naga taakulaydo Dugsiga hoose dhexe ee laga hirgeliyay deegaanka Madax Libaax ee degmada Galajir ayaa waxaa wax lagu bari doonaa ardayda gaartay da'da waxbarashada kuwaas oo ku nool deegaankaasi.